dhalinyarada soomaaliyeed ayaa dhibaatooyin badan kala kulma safarada tahriibka iyadoo kumanaan kamid ah dhalinyaradaasi ay ku nafwaayaan badaha iyo saxaraha dhalinyarada ayaa ah kuwo badankood nolol u raadsanaya dalalka yurub iyo ameerika halkaas oo ay ka sokeeyaan khataro badan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waalidiinta soomaaliyeed ugu baaqay inay la socdaan xaaladaha caruurtooda islamarkaana ay uga digaan halista tahriibka yacni dhalinyarada ka warqab ugu jiro laga warqabo maadaama yacni sanadihii u dambeeyey weliba sanadkan weliba bilooyinkii u dambeeyey ay dhalinyaradeenii yacni tahriibkii weliba hadda yacni xadkabax uu noqday oo weliba qayb kama dhalinyarada weli ilaa hadda nolol geri aan lagu haynin kuwa ay badaha ku dhammaadeen oo aan maqlaysa maalinba laba qof saddex qof shan qof lix qof aa la la-san yahay horta waa wax laga xumaado midda koowaadoo yacni waan kala qaadaya midda koowaad waxaan siinayaa waalidiinta in kawarqab uu jiro xagga ilmahooda ah tusaale ahaan in waalidkii ilmihiisii kawarqab uu jiro markaan kuleeya waxaa ka wadaa in waalidkii ilmihiisi aysan iska warqabin in ilmihii markuu iskoolka ka imaado wuxuu sameeya waalidka ma yaqaano wuxuu qabta ma yaqaano meeshuu aada ma yaqaano noloshiisa kama warqabo ma wareysto marba hadaadan ilmahaaga adiga aadan wada sheekeysi ama wada hadal aadanla lahayn mar walba waxaa fududaanaysa ilmahaaga in si fudud qalbiga looga xado yacni maskaxdiisa wax kale lagu abuuro waxaana waa mashruuc hadda wadanka usoo kordhoo ah in dhalinyaradii la tahriibiyo in dhalinyarada wadankii laga kaxeeyo in berina markii banaanada la geeyo la yiraahdo intaasoo kunoo doollara kaarna tusaale ahaan hooyo maanta ilmaheedii ku korinayso iyadoo laami fadhido markii gabadheeda ama wiilkeeda uu tahriibo la yiraahdo labaatan kunoo doolar ama sideed iyo toban kunoo doolar hooyadaa ma haysata lacagtaas waayo lacagtaas haddee awoodo waxbay ugu qaban lahayd asagoo wadankii joogo baaqa aan u dirayo bulshada soomaaliyeed waxaan u dirayaa horta waalidiinta soomaaliyeed waa meesha ay wax kasta ka aas-aasmaan waalidiinta soomaaliyeed dhalinyartooda ama ubadkooda waxay uga baxaan culeysyo dhanka waalidiinta ka yimaada ama ha noqoto waxbarasho ama ha noqoto maaragtay siyaabo kale dhalinyartan badanaa tahriibayso waa mid ka fikiraya waalidkii iyo mid waalidkii caqabad kala kulma labadaasay u badan yihiin markaad wareysato waalidiinta soomaaliyeed hadday ubadkooda saaxiib ka dhigtaan ubadkooda hoos u og yihiin ubadkooda ay ku sirqarsadaan ubadkooda ay qasnad haye ka dhigtaan oo yani intuu yaryahay yacni isaga aaminaan waxaan aaminsanahay ilmahaas inuuna ku dhiiranaynin inuu waalidkii ka fogaado oo si fiican ay u barbaariyaan yacni hal qof oo wadankiisa ka tahriibo ma jireen hadda tahriibka waa lagu sii qulqulayaa waa la ogyahay waxyaabaha ugu badan hadda sharciyada loo qaadanayo ama wadamo daris aan la nahay sharciyadooda intii loo doonto la qaadanayo laleeyahay wadadaasaa fudud waxaa sababaya in wadankii xaaladiisaa la arkaa